halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa kitaabkani waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa ma qabir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loocaad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay arrinkii ku saabsanaa sidii ilaah uu u karho kuwa iska yeelyeela inay ilaah jecel yihiin si ay wax ku helaan oo markii ilaah fikirkooda qarsoon u arko oo barakadii ay rajaynayeen ay waayaan haddaba ilaah waxyaalo xunxun ka sheega oo yidhaahda maxay taraysaa haddii aynu ilaah ka cabsanno waayo barako ka heli mayno isaga haddaba farriintii nebi ishaaciyaah iyaga uu siiyey way ku adkayd weliba way garan waayeen waxa ilaah iyaga uu ugu jeestay iyo sida ay ugu dhib badan tahay inay asmacaan waxyaalaha uu kala hadlayo waxaan markaasi hubaa inay ku daleeceeyeen oo waxay sida abbaarta ah ku yidhaahdeen war maxaad inagula hadlaysaa war ma waxaad eedaynaysaa hebel iyo hebel oo aynu garanayno sida ay ilaah u jecel yihiin kuwaasoo aan ka bixin macbudka oo allabaryada bixinaya had iyo goorba isaguna wuxuu ku lahaa ilaah ma eego ficildiimeedyada aad samaynaysaan wuxuuse eegayaa waxa qalbigiinna ku jira waxaanan garanayaa buu yidhi inaanay kuwa afka ka sheegta inay ilaah jecel yihiin aanay xidhiir hoose la lahayn ilaah qudhiisa bal intaa aynan dooddaasi ku sii dheeraan ayaan filayaa inay habboon tahay inaynu bal haddaa jalleecno maaddo kale oo muhiim ah waxaana weeye faallo laga bixinayo waxa ilaah uu u diiday ficildiimeedyada si bal aynu arrinkaasi ku garanno ayaa waxaa muhiim ah inaynu caawa la soo baxno baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda afaraad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan bal eega idinku waxaad u soontaan dirir iyo dood keliya iyo inaad feerkii sharnimada wax ku dhufataan maanta uma soontaan si codkiinna xagga sare looga maqlo haddaba dhegaystayaal waxaa halkan loogu sharaxayaa waxa ilaah uu u diiday soonkooda waayo waxay la noqotay in ilaah si kaas ahaaneed uu raalli uga noqonayo iyaga haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan soonkii aan doortay ma waxaas oo kalaa ma maalin nin naftiisa dhibaba ma inuu madaxiisa sida coos duur u foorarsho oo uu hoostiisa dhar jooniyad ah iyo dambas ku goglaba waxaa ma waxaad tidhaahdaan waa soon iyo maalin rabbigu aqbali karo ilaah amar kuma bixin in dadku uu soomo laakiin wuxuu u ahaa ficil iyaga ay goosteen oo qaabkii ama hannaankii ay u soomayeen wuxuu ahaa mid xagga dusha ah oo aan muujinaynin xaaladaha niyadda ee qofka haddaba tanu waa xaaladda wehelnimada qaar ay ku sugan tahay iminka dadka qaarkiibaa waxay iska dhigayaan inay ka quduusan yihiin dadka kale iyagoo ay la tahay inay ilaah kaga dhow yihiin mid waliba oo ay wax la caabudayaan marka ilaah dooni maayo in dadka qaarkood ay isla weynaadaan iyagoo weliba iska dhigaya inay dadka kale isaga uga dhow yihiin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan soo kanu ma aha soonkii aan doortay in silsilladihii sharnimada la furo oo guntimihii harqoodka la dabciyo oo kuwa la dulmay la xoreeyo oo aad harqood kasta jebisaan ilaah haddaba wuu u balballaarinayaa waxa soonku uu yahay wuxuuna ku leeyahay haddii aad run ahaantii soomaysaan bal iga dhegaysta waxa aad samaynaysaan ha iska dhiginina inaad dadka kale ka quduusan tihiin ee marka hore joojiya dembiyada aad gelaysaan joojiya xanta oo joojiya waxyaabaha muujinaya itaaldarrada iyo sharka niyadihiinna ku jira waxaad muujisaan buu ku leeyahay rumaysadka aad igu qabtaan iyadoo weliba taana laga arko sida aad u macaamiloonaysaan wax walibana buu yidhi waa inaad daacadnimo ku samaysaan hadday tahay hadalkiinna ama ficilkiinna intii aad dambas isku fardhin lahaydeen markii aad calool xumaataan waxaa iiga wanaagsan idinkoo xagga qalbiga ama gudaha saafi ka ah saaxiib anigu waxaan u malaynayaa dad badan oo wakhtiga nool oo ahludiin ah in aan raalli laga ahayn inkastoo iyagu ay isleeyihiin dad badan ayaad ilaah kaga horraysaan in haddana ilaah uu karho ficilladooda dusha ah ee ay dadka tusayaan ilaahna kuwaas oo kale wuxuu ku leeyahay joojiya xumaantiinna iyo cadowtinimada niyadihiinna ku jirta waayo nolol aan micno lahayn baad ku nooshihiin oo laba wajiilannimo weli dhegaystayaal waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka siddeed iyo kontonaad ee kitaabkii ishaaciyah waxaanan eegaynaa aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan soo ma aha inaad kibistaada kan gaajaysan u goysid oo aad masaakiinta aan hoy lahayn gurigaaga soo gelisid oo markaad aragtid mid qaawan aad wax u huwisid oo aadan xigtadaada aad isku jidhka tihiin ka dhuuman sidaan halkan ku arkayno waxa weeye reer banu israa'iilkii wakhtigaas inay dadka ay qaraabada yihiin iyo masaakiintaba ay guryaha ka xidhan jireen oo welibana waxay doonayaan inay ilaah ka farxiyaan oo ay soomaan oo ay dadka hortiisa waa kuwa ay isku darajada yihiine ay ku qurux badnaadaan waxay doonayaan in la yidhaahdo hebel waa ahlutaqwa welibana haddii in adeerkiis gabadhii uu ka dhintay ay lacag deen ah weyddiisato ku xanaaqaya iskaba dhaaf mid uu ixsaan u siiyo eh war miyaynaan innagu lahayn culimmo lagu masaali karo kuwaas oo weliba ku badan waddankeenna miyaanay isla kuwaas isticmaalin oo dhallan rogin wacyiga guud ee dhallinyarada sida inay iyagu furaha jannada hayaan miyaanay weliba isla dhallinyaradaasi u isticmaalin sidii ay maalkooda horay ugu sii kobcin lahaayeen miyaannu iyana ilaah maanta arkaynin sida ay u dhaqmayaan oo miyaan lagu odhanaynin oo markaad aragtid mid qaawan wax huwi oo xigtadaada aad isku jirka tihiinna ha ka dhuuman waxaan garanayaa kuwo badan oo ka dhunta xigtadooda welibana aan doonaynin inay la hadlaan haddaanay ku heer ahayn ama ku derajo ahayn markii la gaaro wakhtiga la soomayana xitaa jecel in bil kale oo soon ah lagu daro hadday suurtoodo soonka ceenkaas oo kale ah haddaba la aqbali maayo haddii kale reer banu israa'iilkii hore ayaa ilaah uu ka aqbali lahaa ilaah haddaba xiise weyn uma qabo inaan xeer diimeedyo adkayno oo dadkana aynu barno waxyaabo aan ilaah aqbalaynin sida inaan xagga dusha ka dhalaalno xagga gudahana aan ka dhimanno waxyaabahaas oo kale ciise masiix ma xiiseeyo welibana dariiqa masiixinimada ayay jidgooyo ku noqonaysaa sababtaas aawadeed masiixiyiintu aqoon dheer bay u leeyihiin howlaha ceenkaas oo kale ah ee haatan halkan laynoogu sii sheegayo haddaba ma garanaysaa in nebi ishaaciyaah wakhtigiisii aannu magac sidaas u weyn dadka dhexdiisa uu ku lahayn waxaana ugu wacan dadka ay la noqoto inay dadka kale xagga aqoonta iyo hantidaba uga sarreeyaan waxay jecel yihiin inay fududaystaan waxyaabaha ilaah uu kala hadlayo insaanka waayo iyagu waxay isla yihiin inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale qoonkaas oo kale lagu holi maayo ama lagu kari maayo inay dhanka ilaah soo aadaan ciise masiixna horay buu kaga hadlay oo wuxuu yidhi ninna laba sayid uma wada shaqeeyo mid buu raacayaa ama u adeegayaa kan kalena wuu quursanayaa waxaa kaloo sayidkeennu uu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa haddaba taasi way ahmiyad ballaaran tahay laakiin tan ahmiyadda leh haddii aad masiixi tahay waa inaad marka hore qiratid dembiyadaada haddaan intaasi ku ekayno maaddadii hore ee qusaysay sharaxaaddii ilaah uu ka bixinayay waxa aan loo aqbalaynin soonka reer banu israa'iil ayaannu haatan eegaynaa maaddadan kale ee qusaysa sida ilaah uu ugu naxo dadkiisa iyo daryeelka uu u hayo ilaah haddaba wuxuu doonayaa in dadkiisu ugu soo noqdaan qaab wanaagsan innagoo arrinkaasi ka duulayna ama bayaaminayna xaalkaas isaga ah ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo markaas iftiinkaagu wuxuu u soo kaahi doonaa sida kaaha waa beri oo bogsiintaaduna dhaqsabay u soo bixi doontaa oo xaqnimadaaduna way ku hor socon doontaa oo ammaanta rabbiguna way ku daba socon doontaa haddaba ilaah bannaanka ma keeni karo barakadiisa iyo ammaanta dadkiisa uu la doonayo haddii ay xeerar aan habbooneen raacayaan oy doonayaan inay isaga un qanciyaan iyagoo barako doonaya hase yeeshee haddana necab dadka ay xigtada yihiin oo guryaha ka soo laabanaya ama ka xidhanaya markii ay u yimaadaan inay wax la cunaan ama wax la cabaan haddaba ilaah wuxuu ku leeyahay war anigu isma soo shacbixin karo waayo si aan hagaagsanayn baad u nooshihiin haddaba imise qof oo innaga inaga mid ah waa masiixiyiinteenna eh ayaa hortaagan barakadii ilaah uu ina siin lahaa iyadoo ay ugu wacan tahay inaan ku nool nahay nolol laba wejiilannimo haddaba way inoo ahmiyad wanaagsan tahay in iftiinkeennu uu ka ifo nolosheennu geddigeenba weli waxaannu ku jirnaa isla cutubka siddeed iyo kontonaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaanan eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaad dhawaaqi doontaa oo rabbiguna waa kuu jawaabi doonaa waad u qayshan doontaa oo isna wuxuu ku odhan doonaa waa ikan haddaad dhexdaada ka fogaysid harqoodka iyo farta fiiqiddeeda iyo hadlidda sharka ah oo haddaad kan gaajaysan quudkaaga siisid oo aad nafta dhibaataysan dherjisid markaas iftiinkaagu gudcur buu ka soo dhex kaahi doonaa oo madowgaaguna wuxuu noqon doonaa sida har cad oo kale dhegaystayaal ilaah wuxuu doonayaa inuu maqlo salaadda mu'miniinta wuxuuna weliba doonayaa inuu barakadeeyo oo wixii ay weyddiisteenna u yeelo waxaan giddigeenba xusuusannaa markii aynu ilmaha ahayn oo aynu xanuunsanno sida ay waalidka inoo ag fadhiyi jireen iyagoo welwelsan wakhtigaas dhakhtarrada sida iminka ay yihiin ma ahayn waxaana qofka ilmaha ahi uu u dhiman jiray cudurrada sida nimoniyada oo kale ah haddii markaasi aynu nidhaahno aabbe ilaan waalidka oo dhan cunugga xanuunsan kama ag tagaane wuu soo boodayaa oo wuxuu leeyahay haya aabbe maxaan kuu sameeyaa miyaanay haddaba farxad iyo yididiilo badnayn inaan garanno inuu samada joogo mid markii uu baryadeenna maqlo isla markiiba ka soo jawaabaya oo leh wiilkaygiyow maxaan kuu sameeyaa wuxuuse inaga doonayaa inaynaan laba wejiilayaal noqon wuxuu ilaah weyddiisanayaa reer banu israa'iil inay isku ekeeyaan shay qaas ah taasoo ay ilaah la hor imaanayaan iyadoo aan laba qalbi lagu shaqaynaynin ma ahan in dadka magac laga raadiyo oo welibana ilaah abaalmarin laga malaysto waxaad arkaysaa kuwo badan oo jecel inay dadka kale ee hareerahooda jooga oo weliba aan wax uga baahnayn ay sooryeeyaan kuwa xigtadooda ah ee ku dhow ee saboolka ahna aan jecleen inay u soo dhowaadaan haddii ay meel ku wada kulmaan waxay iska dhigayaan sida inaanay weligoodba arag welibana qofka ceenkan oo kale ula macaamiloonaya reer tolkiis ayaa haddana wanaag ka malaysanaya ilaah miyaannu ilaah la yaabaynin kuwa ceenkaas oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno fasiraadda cutubka siddeed iyo kontonaad ee dabeecadda dadka markay joogto xeerdiimeedyada lagu saxayo ayaannu iminka eegaynaa cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo rabbiguna had iyo goorba wuu ku hoggaamin doonaa oo iyadoo abaar ah ayuu naftaada dherjin doonaa lafahaagana wuu adkayn doonaa oo adna waxaad noqon doontaa sida beer la waraabiyey iyo sida il biyo ah oo aan innaba biyahoodu gurin miyaadan iminka arkaynin haddii ilaah si waafaqsan hadalkiisa loogu socdo inaan barako helayno weli meeriska cutubka siddeed iyo kontonaad ayaannu ku jirnaaye waxaannu iminkana eegaynaa haatan aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaad sabtida cagtaada ula hadhid si aadan maalintayda quduuska ah damacaaga u samayn aadse sabtida ugu yeedhid farxad iyo tan quduuska ah ee rabbiga oo sharafta badan iyo haddaad sabdida sharaftid adigoo aan siyaalahaaga samaynayn ama aan damacaaga dabagelayn ama aan hadalkaaga ku hadlayn markaasaad rabbiga ku farxi doontaa oo anna waxaan ku marsiin doonaa meelaha sarsare ee dhulka oo dhaxalkii awowga yacquub ayaan kugu quudin doonaa waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay bal marka hore aayadda saddex iyo tobanaad aynu isla yara eegno ilaah wuxuu reer banu israa'iil siiyey maalinta sabtida ilaah wuxuu leeyahay waa calaamad u dhaxaysa aniga iyo reer banu israa'iil abaddan sida ku qoran kitaabkii baxniintii cutubka kow iyo soddonaad aayadda toddoba iyo tobanaad haddii markaasi aadan meeshaasi horay u akhriyeen ayaan kugula talinayaa dhegaystow inaad qidcadaasi oo dhan akhrisid ka bilaabato cutubka kow iyo soddonaad aayadaha laba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee kitaabkii labaad ee nebi muuse oo loo yaqaanno baxniintii wuxuuna haatan dadkiisa kala hadlayaa maalinta sabtida hase yeeshee innaga waa dadka aan yuhuudda ahayne waxaa laynoogu sheegayaa kitaabka cibraaniyada cutubka afaraad aayadda tobanaad sida tan waayo kii nasashadiisa galay isaga qudhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii uga nastay haddaba nasashada waxaa loola jeedaa maalintii sabdida ee ilaah uu ka nastay shuqulladiisii oo dhan innagana ma ahan inaynu ka gaabinno inaan nasashadiisa galno isla sida laynagu boorinayo markaan eegno warqaddii cibraaniyada cutubka afaraad aayadda tobanaad markaasoo qoraagu uu lahaa waayo kii nasashadiisa galay isaga qudhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii uga nastay waxaan markaasi dhegaystahayaga masiixiga ahow ku xasuusinayaa in aad noqoto mid ku jira sabtidiisa oo haatan u taagan nasashada furashadiisa waa tii dembiga iyo sharka lagaa soo furtaye markaa si aad u noqoto mid waxtar leh marka hore waxaad u baahan tahay inaad gasho nasashadiisa furashada leh ee uu adiga kuu soo dhammeeyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyah baalka sagaal boqol afar iyo afartan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo kontonaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan markaasaad rabbiga ku farxi doontaa oo anna waxaan ku marsiin doonaa meelaha sarsare ee dhulka oo dhaxalkii awowga yacquub ayaan kugu quudin doonaa waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay haddaba halkan xuduudaha ayaa la ballaariyey oo waxaa laynoo furay mustaqbal wacan oo yididiilo leh waxaana la leeyahay afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay waxaa hubaal ah in wixii rabbigu yidhaahdo inkastoo laga yaabo inay soo daahaan mararka qaarkood haddana la arko iminkana dhegaystayaal waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka sagaal iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mawduuca uu ka hadlayo cutubkani konton iyo sagaalaad waa saddex maaddo tan ugu horraysana waxa weeye israa'iil oo la eedaynayo israa'iil oo wax qiranaysa iyo imaanshaha bixiyaha israa'iil cutubkan qaayaha weyn leh ayaa wuxuu sii wadayaa eeddii ilaah uu u haystay reer banu israa'iil oo aannu cutubyadii hore ku soo aragnay iminkana waa loo higaadinayaa ama far waaweyn baa loogu dhigayaa sidaan arki doonno dad badan bay la tahay in ilaah aannu maqlaynin dhibaatooyinkooda markii ay ilaah baryo la hor yimaadaan marka haddii aad ilaah maanta wax weyddiisatay oo aan lagaaga soo jawaabin dhibaato ayaa ku haysata isla sidii reer banu israa'iil oo kale waxaa kitaabku uu leeyahay isagoo ka jawaabaya waxa baryootankooda loo maqli waayey gacanta rabbigu inay wax badbaadiso kama gaabnaa dhegihiisuna inay wax maqlaan kama oodna laakiin ximaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo ilaahiinna haddaba waxaa meeshan ku qoran hadallo waaweyn marka laga faalloonayo waxa ilaah uu u maqli waayey baryadooda wuxuuna leeyahay waxa ugu wacan inay been ku hadlaan oo balaayo ay uuraysteen oo xumaan dhaleen oo ay dildillaacsadeen jilbis ukuntiis oo waxay sameeyeen xuub caaro oo loola jeedo inay dadka u dabayaan sida caarada ay cayayaanka kale u dabto eedaha lagu soo oogay way badan yihiin oo nebi zakariyah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka kun boqol saddex iyo siddeetan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan wakhtigaas yeruusaalem waxaa jiri doonta baroorasho weyn oo ah sidii baroorashadii haddad rimoon taasoo ku dhex tiil dooxada megidoon oo dalkuna waa wada barooran doonaa qoys kastaba goonni ahaantiis qoyska daa'uud goonni ahaantiis naagahooduna goonni ahaantood qoyska reer naataanna goonni ahaantiis naagahooduna goonni ahaantood haddaan intaasi ku soo ekayno horudhaca kitaabka ayaannu eegaynaa haatan maaddada kale ee ah eeddii israa'iil loo soo jeediyey haddaan markaasi dhegaystayaal idiin bilowno xigashada kitaabka nebi ishaaciyaah cutubkiisa sagaal iyo kontonaad ee kitaabka axdigii hore waxaa qoran sida tan bal eega rabbiga gacantiisu inay wax badbaadiso kama gaabna oo dhegihiisuna inay wax maqlaan kama oodna asbaabta dhegaystayaal aan israa'iil loo badbaadin wakhtigii nebi ishaaciyaah ma ahayn in ilaah uu awoodi waayey inuu qorshihiisa hergeliyo sidaan ku soo aragnay kitaabkii ishaaciyaah cutubka konton iyo saddexaad haddaba gacanta rabbigu ma gaabna welibana ma ahan inaannu dadkiisa xidhiir wacan la lahayn haddaba ma ahan inaannu itaaldarannahay isaguna uu weyn yahay ama inuu isagu ilaah qaadir a yahay innaguna aan xumbannahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa cutubka sagaal iyo kontonaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan laakiinse xumaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo ilaahiinna oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey oo saasuusan idin maqlin markii haddaba aad qidcadaasi ka fikirto waxaad garanaysaa waxa dhibaatida keenay inay tahay dembiyadeenna haatan qaybtan koowaad ilaah wuxuu bannaanka keenayaa waxa dembiyadooda ay ahaayeen haddaba hadallada uu halkan ilaah inoogu sheegayo looma qaadan karo waxyaabo ina niyad jebinaya waxaa laynaga doonayaa inaannu dembiyadeenna qiranno kuweenna ilaah ka fikira isaguna uu inoo cafinayaa waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi inoogu soo dhammaanaya cashirkeennii caawa habeen dambe ayaannu haddaba casharkan horay idinku sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulkanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin